silin ruujiya dagaal-beeleedyada xoogan oo dalka ku dareera ah nasaytii oon dhexeeya dad walaale oo wada degana welibana jeysadaya khasaare iyo anaska jaranga dhimashaiyo dhaawac iyo barakaca xoogana goobo laga dagaalamiya iyadoo dagaalada socdan iyo weliba dhinig kala socdee baaqiya landiraya beelo ka dagaalameyna dalka welibana shirjarayd ka qowdana magaalada muqdisho dalada ah naafada soomaaliyeed ayaa sii wada jire anka baaqana nabado iyo andirenga dadka ka dagaalamaya qeybo kumid ee gobolada dalka daladunya marka hore hasaarenga war murtiyada kuga hadalayana dagaalada dalka ku dareera kow dadka naafada ah ee soomaaliyeed waxaa nasiib darro weyn oo arkaan in dadka soomaaliyeed aysan weli ka qaangaarin welina laga gudbin dagaalada sokeeye ee soo laalaabta lambar labo si gaar ah dadka naafada waxay walaac xoogan ka muujinayaan colaadaha sokeeye hadda ka socda dalka kordhin karane tirada dadka naafada ah ee hadda ku nool soomaaliya arrintaas oo noqon karta culays hor leh oo qaranka soomaaliyeed uusan qaadi karin bar saddex naafada soomaaliyeed waxay cod dheer ugu baaqaysaa dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyo caruurta haweenka naafada ku nool goobaha ay colaada ka socoto ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan cid walba ay qusaydo in si shuruud la-aan ah ay u joojiso colaadaha hoggaansantana dadaalada nabadeynta ee wadanka ka socda waxaana ku midee naafada soomaaliyeed iyo weliba yosheegana iyo dagaalada dalka ku dhiyana kanaaf haweenga islamarkaana hadahaan kalana landilna waana la naafaynaa waxaan la hadlayaa haweenka soomaaliyeed runtii haweenka soomaaliyeed waa ka xumahay wiil ay ku dhinteen ay kusoo tiri tacabeeleen ay koriyeen in uu difaaco geeda meel cidlaa ku yaala iyo bacaad ee la dhaho qabiila loo difaacayaa runtii waa ka xumahay hooya soomaaliyadaa dhashay wiilkaas ayaduu ka dhimanayaa ayaduu ka dhaawacmayaa ayaduu ka naafoobayaa waxaan u sheegi lahaa haweenka soomaaliyeed tii hooyadiis ay dhimato wayba dhimatay tii ay nooshahay inay ka ceshato runtii ayada wiilkaas sagaal bilood waday ayadaa kusoo tiiri tacabeeshay waa in laga waaniyaa ilmaha waxaas sida baaqa aan dirayno anahoo sii tixraacaya oo ka tirsanaha naafada soomaaliyeed gaar ahaan dalada soodhen waxaan rabaa meeshaa inaan ka wacyigelinno dagaalada inta badan ka socda maxaa lahaa qabaa'ilka u dhexeeya ee wadanka ka socda saaxiibayaalow maalin walba waxaa dhahdiin wadanka waa la nabadaynayaa cadow baan leenahay dadkii asagoo cadow sheegana haddana asaga laisku sii diro oo dadkii wadanka difaaci lahaa laysku sii diro oo la baabi'iyo oo wiilasha soomaaliyeed inta baaba-a ay yihiin waxaa layii nin dhintay dagaalada waxaa horseedaan nin dhintay ama naafow ama dhimay nin dagaal u baxay ama naafow ama dhimay waxaa leedihin waa dhaawacan bili naafanima u dambaysa hana ogoontaynina hadda agoonna hana ogoontaynina inaan cod dheer ugu baaqno dadka soomaaliyeed oo ku dagaalamaya soomaaliya qeybaheeda kala duwan inay joojiyaan dagaalada waxaan leenaha walaalayaal dagaal wiil wiil ayaa ku dhintay wiil kuma dhaa wiil kuma noolaado waxay horseedaa dagaaladu in ii sheegee kor u qaado in naafo badan oo soomaaliyeed ay ku soo biiraan dad kale oo ii sheeg ku naafooba colaadaha arrintaas darteed marka dalada soodhan waxay niigu baaqaysaa si naxariis leh in loo dhagaysto loo dheganuglaado dalaalada waddanka ka socdo taasoo fursad noo sii doonto in dhallinyaro badan oo maanta ii sheeg waddanka waxtar u leh aanan loo horseedin inay dhintaan ama ii sheeg maaragtay galaan nolol adag